ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad ee dalka saalax axmed jaamac ayaa hambalyo u diray shacabka gobolada waqooyi ee maamulka somalilan oo maanta u dareeray doorasho qof iyo cod ah doorashadan ayaa maanta looga dareeray guud ahaan deegaanada maamul goboleedka somalilan oo ay shacabka ku nool ay ku dooranayeen madaxweyne hoggaamin doona shanta sano ee soo socota ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad ee dalka saalax axmed jaamac ayaa hambalyo u diray shacabka gobolada waqooyi ee maamulka somalilan oo maanta u dareeray doorasho qof iyo cod ah si dimuqraadiyadan u dooranaya hoggaanka maamulka ah waxaa xusid midan dhowr iyo soddon sanno oo ay jirtay somalilan in mar walba si nabad ah xadaarad leh dimuqraadiyadu ay ku jirto ay marba marka xiga maamulba uu maamulka kale ugu wareejinayay xilka madaxweyne cabdiraxmaan axmed cali wuxuu xilka ku wareejiyey madaxweyne maxamed ibraahim cigaal madaxweyne maxamed ibraahim cigaalna wuxuu xilka ku wareejiyey madaxweyne daahir riyaale kaahin madaxweyne daahir riyaale kaahinna wuxuu ku wareejiyey xilka madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanye isna wuxuu ku wareejiyey madaxweynaha haatan jooga ee madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa mar kale la yimi fursad kale oo doorasho oo ay reer somalilan si xalaala oo xorriyad leh oo madax bannaan muwaadin waliba uu codkiisa ugu ridayo bogoska doorashada si uu aayihiisa iyo aayaha degeladaaba uga taliyo waxaan aad u soo dhowaynaynaa dhaqanka dimuqraadiga ah waxaa diiwaan gashan dad ku dhowdhow milyan iyo badh milyan iyo siyaado ayaa diiwaan gashan oo codaynaya waxaan rabnaa in sidii horeba loo qiray ee culimmada adduunka ee arrimaha dimuqraadiyadda wax ka qorta ay u qirtay ee adduunweynuhu uu indhaha ugu hayey